أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinku gohanana waxaa ka mid ah askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ku dhowaad labaatan ruux oo soomaali ah ayaa ku goodoonsan dalka baraaziil xilli dhibaatooyin la kulmayaan soomaalida ku nolol dalalka reer galbeedka wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiin a usoo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayadaasi dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in soomaaliya ay ku burburtay dagaalkii ee dhex maray soomaaliya iyo itoobiya gawaanlida ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowladdiini ah oo uu soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadaasi sidoo kale warkeena caawa waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan sheekada hooyada kulansatay sabarka iyo sugnaanta يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeenimo sabti ah taariikhduna ay ku baagan tahay afarta rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka caawa ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatana isagiyo dhan askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa saddex askari oo isla maleeshiyaadka riddada ah ku dhowaad labaatan ruux oo soomaali ah ayaa ku goodoonsan dalka baraaziil xilli dhibaatooyin la kulmayaan soomaalida ku nool dalalka reer galbeedka xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo haya wararka ka imaanaya waddanka baraaziil ayaa sheegaya in tobanaan qof soomaali ah ay siyaabo kala duwan uga xayran yihiin dalkaasi kuwaasoo sheegay inay ku nool yihiin xaalado dhibaato ah siddeed iyo toban ka mid ah soomaalida ku sugan magaalada sobawl ee dalkaasi oo sheegay inay ka soo safreen dalka koonfur afrika ayaa waxaa socdaalkooda dalkaasi uu ku aaday xilli ay baraaziil joojisay qaabilaada qaxootiga waxaana sheegeen inay wajahayeen xaalado adag iyagoo dadaal xoogan ku bixinayay sidii ay nolol wanaagsan u heli lahayn sida warka u dhigeen waxaana iyagoo u tahriibaya maraykanka halkaasi ku xayirtay dowladda baraaziil haddaba waa kan mid ka mid ah soomaalida ku dhibaataysan garoonka diyaaradaha ee magaalada sobawl oo ka warbixinaya xaaladda ay ku sugan yihiin waxaan nahay dhallinyaradii ku xirneed waddanka Brazil waxaa gaaraynaa ilaa iyo siddeed iyo toban qofood meelahaas ilaa iyo Soomaalida inta ku xiran way kala duwan yihiin oo dhowr meel oo kala nooc ay ku kala xiran yihiin laakiin inteenaan isku gruubka ahayd ilaa siddeed iyo toban aan gaaraynaa walaal waxaa ka nimid South Africa Johannesburg waxaa ahayn dhalinyaro iska doonayaan inay nolol fiican helaan waxaa soo gaarnay bishii hadda dhammaatay toddobiyo labaatankeeda agosto hadda xaaladda garoonka nagu haysato waa uun iska dad xiran oo iska qaxooti ah oo maaragtay dhul shamiite ah iyo qabow tiro badan uu ka jiro meesha jifto oo maaragtay wax busto iyo wax noocaasna haysan saa dareemaynana jaaliyadda soomaalida ee ka shaqayn jirtay eraboodka soo bawlo waa dibaa loo hakiyey waa la joojiyey kama shaqeeyaan marka probleemka ugu weyn haysan kara soomaalida waxay noqonaysaa in maaragtay meesha ee ku noqdaan dad bilaa xuquuq ah maaragtay dadka kale ee waddamada kale ka soo jeedo boqolkiiba boqol noloshooda way wanaagsan tahay meelo gooniyaa lagu xiraa saasay tahaana ijraa'aadkooda ama waxyaabahooda waxaa loo dhammeeyaa wax yar muddo yaroo kooban ilaa saddex maalmood annagana hadda saa dareemayno maanta waxay noo noqonaysaa sagaal maalmood waqtaans annaga xilliga imaanaynay ilaa isbuuc waxay nugu hayeen meel gooni ah maadaamaan noqonnay dadka ugu horreeyey ee sharciga kadib maray saa wada ogtihiin brazil waxay ku dhawaaqday bishii lasoo dhaafay lix iyo labaatanka agosto inay joojin doonto qaxootigii hore u aqbali jirtay marka annagana waxaa imaanay toddobiyo labaatanka hal maalna dib ugu dhacnay soomaali kale oo badanaa jirto ilaa toban iyo dhowr gaarayaan toban iyo laba qof meelahaas ayagana sida annagoo kale ee probleemka ku jiraan waxaa macquul ee dadka qaar inay labaatan maalmood maanta u tahay dadka qaar inay naga badan yihiin bil ku jiraan intaasna waxaa yeelayso annaga in aa qabin wax jaaliyad ah xaaladeenna waxay ku dambeyn doonto ma naqaano annaga sidaa jecelnahay waa in nala qaabilo oo aa ka mid noqono dadka qaxootiga caadiga la qaabilayo laakiin sidii aa u malaynayna maysan noqon oo maaragtay aad iyo arrinta noogu adkaatay ma ahan markii ugu horreysay oo lasoo wariyo in dad soomaaliya lagu xayiro garoomada iyo xuduudaha xilliyada ay doonayaan inay u tahriibaan waddamada ay amniga ay nabadda badaan marka ay ka cararayaan dalkooda ay ku sheegaan inaysan nabaddii xasilooni ka jirin mahadsaned xaaris wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayadaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba dowladan diiniga ah oo qayb ka ah jowlo dacwi ah oo wilaayadii shabeellada dhexe ugu magacdartay alfatxi shicaarna uga dhigtay alaa ina nasrallaahi qariib waxay u soo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaanka garasweyne oo ah deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayadaasi dowladda oo socotay muddo shan maalmood oo xiriir ah waxayna ragga deegaanka garasweyne ee hoostaga degmada balcad xuseen in dowladda wax badan ay ka faa'iidaysteen iyaguna ka codsaday wilaayada in loo soo celceliyo dowladda caynkan oo kale ah shan maalmood ah dowro qaadani culummadii dowradaas oo noo dhigtay waa ku mahadsan yihiin ajirkuumayna allah ka siiyo annagana wax badanaa ka fahani wax badanna waa ooga sii baahannahay kheyr allah siiyo intii aan fahaninna allah nagu hanuuniyo intii noo dhimanna allah noo dhammaystiro garasweyne oo deegaankiis oo nabadoonada uu mid aha nahay waa alxamdulilah ilaahay awaal iyo ajir iyo xasanad allah naga sii dhammaantayne kuwii diintaas ilaahay nagu anfacan allah naga dhigo marka aad iyo aad ayaa baadina noogu jirtay dhibkaad u qabna ilaahay noo keena alxamdulilah iyaga u mahad celiyeynaa waana xoogoo diinkoone celcelishadiisna aad yaa ugu baahannahay inay nagu soo celiyaan walaayadeyne islaamiga ee xaraka talaalushabaab inay aad iyo aad nagu soo celiyaan dowriskaas dowlada nolol dhigay alxamdulilah aad iyo aadaa ugu faahnay ragga wiilasha dhallinyarada aad iyo aad tanoo kaleenta waa mid oo wanaaggeeda si fiican u aragnay qalbigana waa ku soo feesmay alxamdulilah waxaa jecelnahay haddana in mar kalena lagu soo celiyo oo kaasaha bishahood anaga maqaanaata bisha kale inoo timaado saasaa jecelnahay waa loo begi si fiicana loo begi aad iyo aad waxaan jecelnahay in markaas ayagana u duceyno si fiican ayagana noogu duceeyaan waa isku duceyni si fiican aa isku wanaajini waa shambiri kaasaha noola akri qalbigaani waa waxaa ka maqnaay waana soo galeen wixii xunna waa naga baxeen alxamdulilah ayagana qaar alaa siiyo wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa muddooyinkan dambe dhowlka wilaayadaasi ka waday jowlo dacwi ah iyadoona dadku aqoon diineed ay u faa'iidaynaysay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqnaa degmooyinkii iyo deegaanada wilaayadaasi ka tirsan ee jowladu ay ka socotay ayaa si diiran u soo dhoweeyey howsha dacwada ah ee laga gudanayo mahadsanid abushiiba dowladda xabashada itoobiya ayaa sheegtay in soomaaliya ay ku burburtay dagaalkii seven seven ee dhex maray soomaaliya iyo itoobiya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya taliyaha ciidanka dowladda siliibiyadda ah ee itoobiya birhaano juula oo ka hadlay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ee itoobiya xoogga ku haysato ayaa sheegay in soomaaliya ku burburtay dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii dhex maray iyada iyo itoobiya wuxuu sheegay in dowladaha ajnebi ah ay xilligaasi soomaaliya dagaalka geliyeen oo aysan kadibna waxba u tarin taliska ciidanka itoobiya ee aagga bari waxaa loo sameeyey inay burburiyaan damicii dhulballaarse ee siyaad barre ayuu yidhi juulla ayaa hadda sheegay inay mar kale fafaalladaasi hadda soo muuqdaan oo ay dowlado kale gadaal ka riixayaan dhanka kale dowladda reedada turkiga waxay dunida u sheegtay inay joojiyeen ganacsigii kala dhexeeya yuhuudda sabab la xiriira dagaalka khaza oo ay sidaa falastiin ugu hiilinayaan laakiin taas ayaa ahayd dhacdo aan run ahayn afartii bilood ee lasoo dhaafay turkiga ganacsatadiisa wax dhoofisa ayaa dekedaha turkiga dhoofinta ka waday sida ay sheegeen midowda ganacsatada turkiga waxayna siddeedii bilood ee sannadkan ugu horreeyey ankara ka faa'iiday badeecadaha loo iibgeeyey yuhuudda lacagdhan toddobaatan iyo toddoba milyan oo dollara taas oo ka dhigan in saxaafadda waxaa laga sheegay iyo xaqiiqdu kala duwan tahay ankara waa xukuumad danaheeda ku foogan oo aan xeernayn danaha cid kale iyadoo si isku boorqaris ah hadal afka laga yidhi warbaahinta ka sheegaysa mahadsanid marwaan kawaanleyda ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadaasi warbixinta warkaasi waa kan walaalka cusmaan axmed dhuuwow dowrada oo ahayd mid lagu baranayay duruus kala duwan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay u socotay oo casharo ku qaadanayay qaar ka mid a xoogsatada ku nool degmada jilib sheekh cabdulqaadir oo ka mid ah culimmadii duruusta ku lahaa muruqmaalatada gaar ahaan kawaanleyda suuqa xoolaha ayaa ka hadlay qaabka gowraca xoolaha in ay ku dadaalaan xalaasha sidoo kalena ay iska ilaaliyaan qishka iyo khiyaanada neefka culimada islaamka waxay sheegaan marka la gowracayo afar xidid oo laga gooy uu leeyahay si wanaagsan oo lahuba aayar looga gooyo kuwa kale wadajeen baa la yidhaahdaa markii laga jaro wuu dhamaystiran yahay neefkii gowriciisu wuu dhamaystiran yahay neefkan bismillaahi la dhihin waa bakti ama waa xaaraan walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullah caleyh wahaakada waxaan uga jeedaa alle wuxuu leeyahay inamaa xarama calaykum almaytata bakti waa idinka xaaraan marka naftaadana waa inaadan khiyaanin muslimkana inaadan khiyaanin ummaddoon dhan aadan khiyaanin waxaa lagaa rabaa xalaal miirta inaad noqoto iska ilaaliso xaaraam ruuxa muslimka baayica ah suuqa ku jira waxyaabaha looga baahan yahay ka mid a cadamul ghishi walkadib ghish iyo khiyaano wax qarin ghish soo lama yaqaan waxaan aada iibinayso haddii aada ogsoon tahay inay xun yihiin oo aada noo qarayso sidii wax wanaagsan aada nooga gado macnaheedu waa maxay maxaad gashay ghish xaaraam weeye ghish iyo kadib wax kastoo la iibinayo oo aada og tahay inay meel ka fasahaadsan yihiin ummadda ha u qarin neef aada og tahay in dhibaato kale ay gaartay ama xaaladiisa aysan saxnayn hee ummad ha ku khaldin sidoo kale waxaa dowladda ay qaateen ka waramay qaar ka mid ah kawaanleyda suuqyada degmada jilib waxaan nahay qoladii kawaanleyda ah waxaa noo socotay dowrad saddex maalmood ah waxaanu ku qaadanay duruus fara badan alxamdulilah wax badan baan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah sida tawxiidka beeca qishka waxun in la gado oo xoolaha muslimka loo qariyo qishka wax badan aan ku faa'iidnay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan insha allah anagana waa qaadanay duuradan waxay socotay muddo saddex maalmooda maalintii ugu horreysay waxaan ku qaadanay mowduuc arrifqu bilxayawaan xayawaanka dhimrintiisa iyo sida loo tacaamuli lahay guurac iyo axkaamtiisaan ku qaadanay maalinkii labaad waxaan ku qaadanay tawxiidka iyo salaada tawxiidka waxaan qaadanay fadliga uu leeyahay iyo macnihiisa iyo shuruuddiisa iyo arkaantiisa iyo aqsaamtiisa iyo mubdilaadkiisaan ku qaadanay iyo salaada qaybaheeda maanta ugu dambeysay waxaan ku qaadanay beeca iyo waxyaabaha uu xalaal ku noqonayo iyo waxyaabaha uu xaaraan ku noqonayo waxaan meeshaan saddex ber u fadhinay dooro tawxiidkii aqsaamtiisa intaba waan ku fahanay sidoo kale miisaanka aan muslimka wax oga gadanayno walaalaha muslimiinta oon wax ka gadayno inaan si wanaagsan aan miisaanka ugu beegno oo si wanaagsan aan ugu saarno dowladan ayaa qayb ka ah dowlaad uu maktabka dacwada ee degmada jilib u qabto bulshada ku nool magaalada taas oo kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed mahadsanid dhuubow iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan sheekada hooyada kulansatay sabarka iyo sugnaanta waxaa inoo hayaa walaalka bashiir muxidiin abu ayman halkani waa deegaanka yara oo hoostaga degmada dhoobley ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa dhowaan maamulka wilaayada islaamigaha uu soo gaarsiiyey olole isugu jiray dacwi iyo daaweyn kaas oo ay si weyn kaga faa'iidaysanayeen boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta howlwadeennadii mashruucan hormuudka uu ahaa waxa ay si karti leh oo cajiiba u gudanayeen howlihii loo egmaday iyadoona mashruucan uu ahaa mid si weyn ay bulshada u mahadisay islamarkaana la soo dhoweeyey laguna diirsaday sheekada warbixinteena kuma saabsana mashruucaas iyo sida looga faa'iidaystay balse waxay daaran tahay qisada mid ka mid ah haweenkii aan halkaas kula kulmay islamarkaana ah qiso ku cibro qaadasho mudan iyo sheeko dheer oo qabsatay qof uu allaah u hibeeyey sabar iyo sugnaasho sidaan u rajaynayno anoo gurigeyga jooga gaari laygu qaado islaamnimaa lai xidha waa hooyo faadumadhuu xasan oo xarig shan sana ay ku xukumeen cadowga inay ku xirnaato xabsiga jeel ogaadeynaya ee ku yaala dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya waxaa laygu xidhay gunagado gobolka dhagaxbuur jeel ogaadeen baa lageeyey anoo gurigeyga jooga gaari laygu qaado islaamnimaa lai xidha jeel ogaadeen baa lageeyey bac basbaasaa lai geliy dadka kula shaqaynayay iyo dadka kula socda sheedbaal
waxay muddo sannado ku soo qaadatay xabsiga iyadoo la kulantay dhammaan noocyada tacdiibka ay xabashida kula kacdo dadka shacabka ah ee ka muuqato sunnada iyo shaacirta islaamka iyadoona lasoo noolaatay qayb ibtilaa'aadka ka mid ah hase ahaatee waxay ka soo qaaday ad adeeg iyo ku-dhegnaanshiyaha diinta islaamka oo ah mid ay ku dhalatay kuna faanto dhigaha iyo dhabarka iyo maxaankuraa bacdi basbaaska waan dhacay waan dhacay waan dhacay marka waa kaa gaala iga taagroon iyo cadow iga taagroon bay ahays marka xilliyada inta badan lagu beegsan jiray intay xabsiga ku jirtay xilliyadee u badneed habeen baa laykixiyey habeen dhowr saac de saacadaha anu saacad ma xidhnayna dadkoo dhan wuu hurday markii layla baxa gogol layma fadhiisin meel baa laykan badhuursiyey markii dambe ee lay waraystay ee layga qaaday xogtii ee lay garaacay baa laiigeeyey dadka islaamka ah ee meesha ku xidhan dhigaha adida iga garaacay dhigaha madaxa waran dhabanada dhabarka marka walaalo aad baa la ii dilay hadeega wadanka waxaan uga imiday indhaha ayaa kuwii idilay iyo kuwii isoo jaajuusay iyo kuwii xidhay inaana arag oo indhahaygu ayna wax xun arag yaan halkaa u maasha allah maanta intee joogtaa maalo waxaan joogaa layga jecelya aad baa laii soo dhaweeyey dawo waa lay siiyey dad maana u ekeen markaan imidna raadadka dhibaatooyinkii la soo gaarsiiyey ee ilaa hadda ku dambeeya waxaa ka mid ah in ay beeshay maqalka ayna usii dheer yihiin xanuuno kale oo aan weli ka goyn saameyntooda waxaana xili ay muujinaysay farxadeeda ku aadan la joogitaankeeda dad laga jecel yahay dhexdooda dhanka kalena laga dheehan karayay hadalkeeda xasuusaha maankeeda ku soo dhacaya ee la xidhiira dhibaatooyinkii soo gaaray raashin iyo lacag iyo wax walba waa laysi maasha allah caada wiilashan aan walaalahan habeys maasha allah mujaahidiinta farxadaydu way fiican tahay duwana way siiyeen dadka walaalaha ilaahay ha xoojiyo caafimaad allaha siiyo waanu ducaynayaa masaakiin baanu nognaa haddaba hooyo faadumo dhuux waxay deegaanka yara kula nooshahay bulsho iyo dadweyne ka duwan waaqica iyo xaaladii gurmad la-aanta ku haysatay gacan la kuweysay ee ka jirtay soomaali galbeed waa kuwan odayaasha dhaqanka deegaanka oo iyaguna ka warbixinaya sida loo maamusay ee loo sharfay maadaama waa la ku karaameeyey inay ku hor sugnaato tacdiibka iyo dhibaatooyinkii uga imaanaya siliibiyiinta gabadha markaad aragto runtii waxaa ka muuqda dhibaatooyin badan oo jeelka loogu geystay madaxa waxaa loo gelin jiray basbaas tinteedii oo dhan baa gubatay jidhkeedii oo dhan baa way dhaga beeshay ilaahay fadligii gabadha mayn naftu ka bixin laakiin dhibaato badan baa ka muuqata ilaahayna wuu ka soo daayey lafaheedii intii dambe kadib waxay u soo hijrootay dhulka islaamka joogo halkaa waxay kula kulantay walaayada dhoobley iyo tii gobolka markay dhagaysteen ay arkeen warbixinteedii runtii nin kastoo islaana wuu ka qiirooday gacanna waa loo fidiyey walaayadu aad bay u soo dhowaysay waxoogaa kaalmo ana way siisay sidoo kale waxaan la kulmay qaar ka mid ah ehelada faadumo dhuux kuwaasoo iiga sheekeeyey nolosha wadajirka iyo walaaltinimada leh ee ay hooyadan ka heshay deegaankan oo ka mid ah goobaha lagu maamulo shareecada islaamka faadumo dhuux xasan ayaa maanta farxadeeda aan la koobi karin walaalaha islaamka muslimiinta ayaa gacan ku qabteen oo dhaqaale siiyeen annagana waxaan leenahay muslimiinta walaalaha kor allaha ka dhigo guul iyo garbabax allaha siiyo annagoo dhanna farxadeena maanta lama koobi karo sida walaasheena loo soo dhoweeyey ayaan annagana oo faraxsannahay waka iyo nabad kuwii jira allaha ka dhigo walaalaha islaamka kuwii dalka iyo dalka iyo diintaba dadka bara allaha ka dhigo maadaama ehelka aad ka mid tihiin bal ka waran faadumo dhuux ka hor intaysan hadda maamulka aysan u imaan markii ay timaada halkan deegaanka yara iyo dhibka ka muuqday dhibaato xoogla ayaa ka muuqatay dhagaha iyo dhacaanka qulqulayay macnaha ruux loo mahoon kara ma aheen markii baabuurka laga dejina garbaha ayaa laga galay haddana qof islaana intii islaamka u gurmadeen walaalaha u gurmadeen oy daawo heshe oo ilaa kuma daran horta intaa walaalaha islaamka ayaman horteedana islaamkii kaleoo muslimiinta la deganaa ayaa wax taraayeen marka aad baan gabadha farxadeeda maanta aan loo koobi karin annagoo idin looloo koobi karin walaalaheed ayaa nahay faaduma intaa iyo nabadgelyo walaalahana kor allaha ka dhigo gacantood garba buuxo allaha ka dhigo guul iyo garba buuxo ayaan ugu ducay anagooogaaday intay ku jirto walaasheena gaala ayaa gacanta ku haysay afar iyo labaatan sac waa lagu qalaa la dhahayay dhibaato badan baa la gaarsiiyey marka dhibaatada la gaarsiya ilahay hadduu ka soo bixiya waa alxamdulilah wadankeeda nabadda ay imaatay haddana walaalaha islaamka ay gacanta ku hayaan aad iyo aad bayaan annaga ugu faraxsannahay aad baan maanta u farxad badannahay maadaama gabadhii xanuunsaneed oo wadankaas ka imaatay ay halkan lagu qaabilay walaalaha islaamka ay ku qaabileen alxamdulilaah suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ah suldaanka guud ee beesha maxamed zubeer ee degta deegaankan hoostaga maamulka islaamiga ah ee dhobley wuxuu soo dhoweeyey sida ay mujaahidiinta ula tacadufeen xaaladda haweeneydan gabadh muslimada oo ilaahay dartii iyo inay islaam tahay cadowga dhulka soomaaliyeed ee soomaali galbeed haysta ee xabashida nasaarada ah iyo cumaradooda ay ku dhibaateeyeen jeelka akhlaaq xumada iyo fuxshiga iyo xumaanta la magacbaxay ee jeelowaadeen lagu magacaabo gabadhaas waxaa la yihahdaa faadumo dhuux xasan faadumo waxay ka mid ahayd gabdhaha ku nool deegaankaas jeelowaadeen shan sano ayay ku jirtay waa qof dumara oo gabadh weliba ah maxaa loo xidhaya maxaa loo dhibay maxaa loo tacdiibiyey wamaa naqabuu minhum ilaa an yuuminuu billahi inay muslimo tahay gabdhaha muslimaadka ana xabisada xabashida way ka buuxaan sida gabadhan ilaahay fadligiis gabadhaas iimaankeedu wuxuu u ogolaaday inay soo hijrooto iyadoo dhagaala iyadoo xiskeedu dhibaato badan gaadhay maantana aan la joogno oo ay mujaahidiinta dhex timid oo ay muslimiinta dhex timid oo ehelkeedii walaalaha dhex timid waxaana ilaahay uga mahadnaqaynaa uma mujaahidiinta inay ku sifoobeen aayaddii qur-aanka ilaahay ku yidhi muxamedun rasuulullaah waladiina macahu ashiddaa cala alkufaar ruxamaau baynahum naxariistii iyo maarta isundaqashadii wilaayaduna khayrlacsiyo si kastaba ha ahaatee faadumo dhuux xasan waxay ahayd qof dumar ah oo dhowrsan duulinimadana ceb dadnimada islaamiga ahna ka buuxdo si ka duwan dulliga iyo liidnaanta ay doorteen in badan oo maanta dabanashleeya kufriga itoobiyaankanan kabaqaad u noqday hijradeedana waxay tusaale cad iyo dhabo waafi ah u noqonaysaa qofkii doonaya inuu iska saaro libaaska dulliga iyo heeryada gumaystaha si uu u soo gaaro dhulka axraarta si ay halkaas uga sii ambaqaadaan dadaalka dheer ee looga dan leeyahay in dalkan looga saaro xabashida ku dhowaad boqol sano usoo birituminaysay inay la wareegto inta ka hartay dhulka ay kala wareegtay muslimiinta soomaaliya mahadsanid abu ayman warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad caawa ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh